xujaa markii ilmihii laguu soo qaaday ee abtiga kuu soo qaaday ee lagu soo siiyey maxaa xigay waxaa xigay markii ilmihi yaraa laga soo qaaday markii hore dhanbu horta waxay igu odhan jireen adeeriyo hadad ilmahaag imika aan kuu soo qaada halkaad ku haysan hooyadaan watansan ku yeeriinaysa maxaad siini ilmahayga aniga wuxuun baan siisanay ilmo nool weeyaan xuma waaye iga soo qaadaysa mala markii dambe aan kula noqon kari waayey maxay tayihiin reeraayo gabadh dumar wuf lahaa ayidii marka dhimatay waan shaqayn jiray dumaradii aan u shaqayn jiray baan u yimid gabadh ka mida ilmi yaraabay caanay wiibisay ilmi yaraabay ileera aan ku haystay gurigeeda sidii baan magaalada imika ama habeenba reer baan u haydaa xitaa man marka qaar waxay igu kaliftaa dantu markii xilli aan xilli aan reer u kala tallaabaan ilmaha la socda aan gaari waayo habeen si saddexda habeenimo kale nin gurigiisii ku soo rabaxayo dhowr cishoon ii digayo yidhi yaanaan ugu soo noqon inan taayeer guriga gabadhaan la joogo odaygeeda ayaa habeenkii dambe markuu igu soo rabaxay saddexdii habeenimo ayaa buu yidhi maana odhan yaanaan ugu soo rabaxino uuna soo saaray masaajidka halkaa ku yaala inuu weerar la dhaabaan dhimihii yaraa meesha dhinac lagu weysaystay la daba fadhiistaan maxay haytay la jiibsadeen dee inantii la dhaxanti kala galay maxay haytay ha waa habeen saddexdii habeenimo halkiiba nimihii yara la joogay aan maxay haytay habeenkii ku haystay subaxii salaadiina ayaduunba haddana ilaahay ii sakhirayo ii yeedhay gabadhii habeenkii ay saareen imikadan laftirkeeda bishii rabadaanoo dhan walaal waxaan ku qaadan jiray geed hoostii marka laygu raado ilmahaagu ooyaya dad sooman baa guriga jooga dad xanuunsan baa guriga jooga nagala bax maxay haytay orod meelaha soo warwareeg inta casarka gaadhayso maxay haytooyin hadhowtole marka casar la eedaamo dadku soo toostaan cashada karista soo noqon imika inta dad hurdaana la bax meel cadceed baa socota waan soomana ma socon karo meelaan qabto ma garanayo intaan ka baxa ama amba geedka ku xiga amba ayada gurigeeda hortiisa ah aan iskala fadhiisan jiray inaanta yar baan la fadhiisan jiray xitaa markay igu seexato intaan shamadu qaadaabaan u gogli jireen halkaa iska fadhiisan jiray aniguna iska dul fadhiisan jireen halkaa iskala joogi jiray casar marka la eedaamana xaafadda ku noqon jiren maymuhu uma shaqeeyo imika qof ilmo wataanahay ma shaqeeyo maxay haytay reerkan maalinais idhaahdo usoo misax walaa waxay marka maanta koowaad ilmaha qaato maanta labaad waxay igu dhahda adigii baa cadibana hanoo imanin ilmihi waa reer waa gabadhaan iskala joogan u shaqayn jiray marka inanta ahaa aan kuu sheegay imika macaarifun baan ahayn dad isbarti ma ahayn un iskala joogaa un imika waan ka tegey haddana gabadhii aan kulaa rabadaan tiyo dhan waxay igu tiri waxaan ku bishaa rabadaanoo keliya un aan kula joogo mar walba tumanfaan mas waxay goojita iska tag iska tag iska tag maxay ta waxaan kuola jiray walaa intaa rabadaan tuunidaa walaa intaa rabadaan tuunidaa aba markii dambena way dee habeenkii dambe way dul qaadan weyda rabadaan maalintii u dambeysay way iska kay dee saarta waan ka tegey imika reer baan iskala jooga ummadda ilaahayna maxamed buu maalinba habeenba reer aan maxay ta u hoyda waxaa dhibaatada koowaada kale sii haysata walaal waxa weeya ilmo yar baan haystaa cid yar iga reebta ma haysta haddaan shaqaysan lahaa anigii dhiikar baan leeyahay waa xanuunsanaya cid aan dee maanta ilmihii yaraan si aag fadhiisiisto aan ku idhaada iisihay maxay haytay oo intaan soo shaqaysanayo ma jirto habaryartiiban xitaa mar la soo maraan ula tegay sideed habeen markay haysay labiyo tobanka habeenimo iyaduna ay soo saartay adeerkiiban xitaa ula tegay kowda duhurnimo soo saaray isaguna faamiligayga ayaababa anigii caqabada koowaad ay sii haysataa wax walba igaga sii xun waayo anuu qadar baa igu dhacay walaal waan qaldamay bilaadan baan ahay laakiin haddana waxa fiican qofkaaga waa la garab istaaga reerkayga garab iyo gaashaan toona kamaan helin maxay haytay iminka muhiimadda weyne aan ummadda soomaaliyeed ka codsanaya walaal waxa weeyaan in ilmaha yar bilis bilis haysataan in inantaa yar meelaan la galo walaal inuu kabo alxamdulilah rabbilcaalamiin waa cuna mar waqti haddaan qadno walaal waqtiga labaad ee kale ummaddaana siisaa maxay haytay haddaan maalin qado maanta laba ummadda ay siisa intaaba ummadda ilaahay igu soo dhexlay kay siiyey intayba sanad bay jirtaa iyo laba bilood maanta maxay haytay waxaa dhibaatada koowaad ay haysataa waxa weeye meelaan la galo walaalan kala soo tooso ayaaba walaal iigu sii maxay haytay iigu sii daran may markii aan ilantay laga qaaday waan kala gurnaysano kule labadii bilo shan cishaay ka iiga dhan bil iyo shan iyo labaatan habeen biiga haysay caano ma siiyo cuntadaan cunayaabay la cuntaa waqtiyada qaar sida shalay oo kale shalay oo kale subaxii baan quraacnay duhurkii maanaanu qadaynin haddana alxamdulilah rabbilcaalamiin sharaab xunban maxay haytay masaasada ugu shuba caanana ma siiyo waxba mas iyadoo intan ka yar baanaan caanaysiin jirno fax kuu soo korsaday biyo sokor leh aan siin jiray
dad badan bayna daawanaya daawanata dhalin magacaab caawiya waxyaabaha soomaaliya magacaab caawiya hooy aan galama haysto muhiimada koobaad ay haysata waxa weeye inantii yaray meel aan laalo meel aan la galo waqtiyada qaar wanigi ni sheegin guri rabadaantina macalinoo dhan geed baan ku hoos qaatay maxay intay habeenada qaarna waxaan seexan jiray masaajidka hortiisa hooy aan gala igu daran nolosha kale nolosha kale imikaba wala asoonigaan nooleen intay aan xuunaan helo oo waayadada biniaadanba ummadda soomaaliyeed aan ku dhex jira imikaba walaal waxsiisa laakiin muhiimaddu waxa weeye qof walba wuxuu iga odhanaya un iska tag qof walba wuxuu iga odhanaya maa tegin lama cisho kaanu hoyda wuxuu odhanaya iska baxa